gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa dhagax dhigay wado dhex marta degmada dayneyle gaar ahaan waaxda oodweyne oo ay dhismaheeda iska kaashanayaan bulshada deegaanka iyo maamulka gobolka banaadir waxaa goobjoog ahaa dhagaxdhigga gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed diiriye yabo gudoomiyaha degmada dayneyle cabdishakuur abuukar rooble iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha degmada dayneyle cabdishakuur abuukar rooble ayaa sheegay in dhismaha waddadan ay muhiim u tahay isu socodka degmada islamarkaana ay baahi weyn u qabeen gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada yuusuf xuseen jimcaale madaale gudoomiye ku-xigeenada gobolka banaadir odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanka agaasimayaasha konsolka degmada dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maantay waxaa ilaahay noo mataqaana maantay waxaa ilaahay noo sahlay inuu maanta nagala soo qayb galo dhismaha dhismaha waddada isku xirta ee degmada dayniile gaar ahaan waaxid oodweyne ee waxaan uga mahad celinaynaa guddoomiyaha gobolka iyo dadkii soo agaasimay iyo intii ka soo qayb gashay hawshan baaxadda weyn leh oo maarata maanta dhagaxdhigeeda uu guddoomiyihii gobolka noo dhagaxdhigahayo waxaan aad iyo aad aad iyo aad aan u soo dhoweynaynaa iyo intii isku hawshay hawshan aad iyo aad ugu quruxda badan leh maxamed axmed diiriye yabaho guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in dhismaha waddadan ay qayb ka noqon doonto howlaha iskutashiga ah ee lagu dhisayo waddooyinka caasimadda waxaad og tihiin jidadkan sideedaba in la dhisi karo oo soomaali dhisi karto oo wax qabsa karto waxay ahayd xilligii aan joognay oo duqaana uuna hoggaaminayey soomaali markaasaa la tusay in jidad laga dhisi kara magaaladan inay dadkaana wax qabsan karaan marka fishinkeennii iyo qorshaheennii ayuu jidkaanu ku jiray waa ku faraxsannaha maanta inaan taagannahay adinkana waxaa laynka rabaa hadda guddoomiyaha gobolkuna waa inla hadlay kambeniga meeshaan dhisaaya iyo dadka guddiga intaba inay noqoto meeshaanu meel ka beddelan jidadkii la dhisi jiray oo inta laami yar iyo wax yar la saarsaaro biyuhu qaadi jireen marka guddoomiye waxaan rabnaa inaan aad iyo aad kaaga mahad celinno la jooggaada dhagaxdhiggaada dadkaanna si gooniya ay kaaga mahad celiyaan yuusuf xuseen jimcaale madaale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa soo dhoweeyey in bulshada ay maamulka kala qayb qaataan ka shaqaynta horumarka iyo dibudhiska aad ugu mahad celinayaa bulshaweynta degmada dayniile gabdho iyo odayaal iyo wiilalba say u leeyihiin sida ay uga go'an tahay inay horumarshaan degmooyinkooda iyo deegaankooda taas si gaar ayaan ugu mahad celinayaa intaa kadib waxaa nasiib wanaag ah inuu ku soo aado maalintii aan ku dhawaaqnay inaan dib u soo celinnay mashruucii ahayd dalkaa ku dhisa hal doollar inaan dib u soo celinnay oon ugu talagalnay inaan magaaladayna ku noolayno iskaashi soomaalidu waxay tidhaahdaa gacmo wada jiray wax ku qaban karaan ilkana wada jiray wax ku gooyaan haddii aan la iskaashanin waxba lama qabsan karo far kalligeedna fool ma dhaqdo iskaashiga oo dadweynaha magaalada muqdisho deggan ay bilaabeen hor iyo dibba waan uga mahad celinaynaa si gaar ah degmada dayniile gaar ahaan waaxda oodweyne dadaalka ay bixiyeen ay ku bixiyeen inay halkaani waddo laga sameeyo ay ayagu ay qaybtooda ay ka qaadanayaan reer oodweynena waa uga mahad celinaynaa